Halsey Graveyard on VOA1. The hits. My name is Nikki Strong on Facebook and Twitter. It's I A M N I K K I S T R O N G.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington oo laantaab soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti sideedlabaatanka nofembar sanadka labakunlabaatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duurnimo washingtonna waxa ay tilmaamaysaa shanta iyo barka aruurnimo idaacadda duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono muhiimadda ay leedahay in gabdhaha waxbarta ay ka qayb galaan siyaasadda dumarku waxay ka bedeli karaan soomaaliya wax badan sababta ay wax badan uga bedeli karaanna waxay tahay dumarku way ka naxariis badan yihiin ragga waxay samayn karaan waxyaabo badan oo ilaahay ku manaystay ama aqligooda ama cilmigooda ha ahaato inta badan dumarku waxay ka fog yihiin musuq maasuqa waxay ka fog yihiin nin jeclaysiga inay qof ay iyagu jecel yihiin ay u dhiibaan boosishinkan waxay danaynayaan qof kasta oo waxbartay ama wadanka wax ka bedeli kara inuu boosku ku haboon yahan la geeyo si wadanku uu u gaaro hanaan wanaagsan dhibaatooyinka wadanka ka jirana inta badan looga raysto taas ayaa haweenku ka bedeli karaan dalka ciyaarihii iyo weliba qodobo kale ayaan dhegaystayaal idaacadda idinku haynaa hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
mid ka mid a saynisyannada nukliyerka iiraan muxsin fakhrizadeh ayaa jimcihii lagu dilay gaarigiisa gudaha caasimadda iiraan ee tehraan warbaahinta gudaha dalka iiraan ayaa ku warantay in wasaaradda gaashaandhigga iiraan ay xaqiijisay geerida saynisyahanka kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in qalliin uu ku marayo cisbitaal aan goobta ka fogeyn tv-ga dowladda ee iiraan ayaa baahiyey muuqaal wadada lagu dilay saynisyahanka muxsin kadib markii gaarigiisa lagu weeraray muuqaal kale ayaa lagu arkay iyadoo helikobtar ay u duulinayso muxsin iyo dad kale oo ku dhaawacmay weerarka cisbitaalka wararka qaar ayaa sheegaya in qarax uu dhacay kahor inta aanay dabli rasaas la dhicin gaariga muxsin xilli uu ku jiray gudaha gaariga warbaahinta iiraan ayaa ku eedeysay israel inay ka dambeyso dilka muxsin warbaahinta bulshada ayaa laysla dhexmarayay fiidiyo labada kun sideed tobankii uu ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu uu ku faahfaahinayo barnaamijka nucleerka iiraan kahor inta aanu magacdhabin muxsin fakhrazideh oo ah nin uu ku sheegay in magaciisa la xusuusnaado israel ayaanan sheegan mas-uuliyadda weerarkaas markana kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkanaynu ku eegi doonno muhiimadda ay leedahay in gabdhaha waxbartay ay ka qayb galaan siyaasadda dalka waxaana la socodsiinaya wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa deegaanada dowlad goboleedka galmudug ka socday dadaal gabdhaha dhallinyarada ee waxbartay ay ugu jireen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen siyaasadda barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan waxaa marti iigu ah hadduu eebba idmana igala qaybgeli doonaa isuduwaha wasaaradda haweenka gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug yurub cabdulqaadir sheekh cali shukri cabdulaahi xaashi abshira cali geedi iyo nuuriya cabdi cawaale dhammaan waxa ay ka mid yihiin gabdhaha dhallinyarada ee waxbartay ee dadaalka iyo xusul duubka ugu jira ka qaybgalka siyaasadda haddaba door caynkee ah bay gabdhuhu ka qaadan karaan ka qaybgalka siyaasadda maxay tahay waxa ay ka bedeli karaan muuqa siyaasadeed ee maantay bulshada soomaalida ka dhex muuqda doodaas barnaamijka ayaanu ku lafa guuri doonaa hadduu eebba idma dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada aan ku hormaro isuduwaha wasaaradda haweenka gobolka mudug yurub cabdulqaadir sheekh cali v o a kusoo dhawo marka xigtaa muhiimad caynkee ah bay leedahay in gabdhaha dhallinyarada ee waxbartay ay ka qayb galaan siyaasadda
v o a aad iyo aad baa cabdiwaaxid u mahadsan tahay aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa barnaamijka dhallinyarada cabdiwaaxidow bulshada lafdhabarta ugu weyn ayay ka yihiin haweenku haddana dhallinyarada waxbaratay waxaa la yidhaahdaa gabar waxbaratay waa bulsho waxbaratay gabdhuhu waxa ay bedeli karaan wax badan oo muuqda soomaaliyana waxay ka bedeli karaan dhibaato badan boos kasta oo dumar hayo wuu ka wanaagsan yahay booska raggu ay ku fadhiyaan sababta keenaysaana waxay tahay dumarku waxay ogyihiin baahiyaha ka jira dalka way ka naxariis badan yihiin ragga waa hooyo way damqanaysaa waxa dhibka ku dhacaya waa ayada waxa dareemaya waa ayada dhibaato kastana waxa u nugul waa ayada waxay isku dayeysaa inay badbaadiso wax badan oo dhibaataha oo qaldan ama wax badan oo bulshada caqabad ku noqon kara ama wax u geysan kara marka aad iyo aad baan waxaan ugu dhiirigelin lahayn inay haweenku siyaasadda kusoo biiraan doorka ay leeyihiinoo loo baneeyo si ay wax badan dalka uga bedelaan shukri cabdulaahi xaashi ee muhiimadda ay leedahay kasoko maxay tahay fursadaha ee gabdhaha dhallinyarada ee waxbartay ee kaga bannaan inay ka qayb galaan siyaasadda bismillaah ilaahay baa horta mahad iskale waxaan kaloo mahad celinayaa ee v o a iyo cabdiwaaxid macalin saaq een fursadaha uga bannaan gabdhaha waxbartay waxaa waaye inay yacni ay soo galaan een een golihii deegaanka oo kaleeto een gobolkii oo kaleeto ilaa heer dowlad goboleed ilaa heer federaal waxaa la rabaa gabadhu marka hore sistamkeeda inay kusoo saxdo xagga waxbarashada inay yacni een gabar toosan oo idaable oo akhlaaqle markay tahay wax walbana way helaysaa een hooyooyinkana een waxay yacni gabdhaha siyaasadda kusoo geli karaan oo kale waa- waalidka oo kaleeto oo gacan mugli iyo miisaanle ka siiya een gabdhaha mar walba waxaa dib u rida markay wax bartaan ama wax qabsadaan waa dhanka odayaasha iyo xaafadaha marka een gabdhuhu een wax walbana way qaban karaan waan awoodna way u leeyihiin ilaahin awood buu siiyey aadaa maasanta cabshiro ee, maxay tahay ee, gabdhaha caqabadaha ka hortaagan inay ka qayb galaan ama ka hor istaagi karaan Een, bismillaah awalan assalaamu calaykum waa idin salaamay Een, v o a barnaamijka iyo cabdiwaaxid aadihinayo Een, caqabadaha gabdhaha ka hor istaagan waa way badan yihiin waxaa ugu horeeya een, oday dhaqmeedka Een, haddana waxaa ugu een, ku xiga dhaqanka oo yacni een, guriga ka jiro kaleeto inaan gabadha siyaasadda aan lagu bowrin inay ka qayb qaadato waxaa kaloo jira caqabad aan gabadha si ayadoo maskaxiyana inay tiraahdo een, waxaan waa siyaasadka ma qayb qaadan kartid marka midda ugu weyn oo een, koowaad oo waxa waxa waaye waa odayaasha odaygu wuxuu aaminsan yahay inaysan u sinan siyaasadda gabadhiisa iyo wiilkiisa for example oo kale wiilka haddii maanta la yidhaahdo wiil gabadha isku soo taagto wiilka wiilkii wiilii gabadha hadday isku soo taagaan xil wuxuu muhiimadda iyo baryoodka siinaya wiilka wuxuu aaminsan yahay inuu wiilku wax badan wax bedeli karo Een, marka caqabadda ugu weyn waa- waa dhaqanka haddii qof iyo cod la gaaro waxaan maleynayaa gabdhahu iyo wiilasha iyo way sinaan doonaan siyaasadda aadaa maasanta nuuriyo cabdi cawaale muddooyinkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyada gabdhaha ay ee, doonayaan inay kaga qayb galaan siyaasadda gobolka mudug aad bay uga muuqatay Ee, maxay tahay baahida xilligan ama dadaalka iyo xusul duubka xilligan gabdhaha ee, geliyey ama hamigaas keenay Een, bismillaahi raxmaani raxiim wala salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Een, bahda v o a iyo cabdiwaaxid aada u mahadsantihiin iyo gabdhaha walaalaha ee igula jiro dooda Een, su-aasha ay weydiisay oo ah gabdhaha maxaa hadda soo kaakiciyey oo xusulduubka hadda ay ku jiraan muxuu yahay Een, horta waxaan kuu sheegayaa inuusan weligiisba uusan een, aan ku jirnay dagaalanka Een, hadday ahaan lahayd gabdhihii horeeto iyo haddaan ahaan lahayn kuwa haddar joogaba Een, waxaa kaliya oo hadda isbedelay gabdhihii baa wax bartay gabdhihii baa wax fahmay gabdhihii baa waxay fahmeen in ay samata bixin karaan ama ay qayb ka noqon karaan samata bixinta dalka halka waayihii horeeto een, la caburin jiray ay g- la- ah, gabdhaha laga dhaadhacsiiyey inaysan ayagu aysan siyaasadda ka qayb qaadan karin in diintu ay eh, ayada ay sheegayso inaa gabdhuhu aysan siyaasadda ka qayb qaadan karin Een, xusulduubka iyo dadaalka hadda lagu jiraana kolley wuxuu ku dhashay gabdhihii oo waxyaabo badan fahmay gabdhihii oo noqday gabdho jaamiciyiina diin iyo maadi intaba ka dhisan waxyaabo badan oo soo kordhay oo ahaan haddii ahaan lahayd gabdho oo qurbaha kasoo laabtay haddii ahaan lahayd gabdho gobolka u dhashay wax ku bartay waxyaabo badan oo isbedelay baa jira El- awal weligeed way taagneed inay een, gabdhuhu ay ha- hamiga siyaasadeed ku jirto laakiin qo- waxaa jirtay dhibaatooyin ah in ay sa- iska dhaadhacsiyeen ma samayn kartid waxaan hadday ahaan lahayd oday dhaqameed hadday ahaan lahayd waalidka guriga hadday ahaan lahayd bulshada oo ka dhaadhacsiiyey waxaan ma qaban kartid laakiin hadda geed dheer iyo geed gaabanba waa u fuushanahay sidaan u samayn lahayn inaan siyaasadda ka qayb qaadan
gabdhaha haddii ay fursad la siiyo oo ay ka qayb galaan siyaasadda maxay ka bedeli karaan muuqa siyaasadeed ee bulshada soomaalida iyo dhibaatooyinka siyaasadeed ee dalka ka jira Een, cabdiwaaxidow een, dumarku waxay ka bedeli karaan soomaaliya wax badan Een, sababta ay wax badan uga bedeli karaana waxay tahay dumarku way ka naxariis badan yihiin ragga waxay samayn karaan waxyaabo badan oo ilaahay ku manaystay ama aqligooda ama cilmigooda ha ahaato inta badan dumarku waxay ka fog yihiin musuq maasuqa waxay ka fog yihiin nin jeclaysiga inay qof ay iyagu jecel yihiin ay u dhiibaan boosishinkan waxay danaynayaan qof kasta oo waxbartay ama wadanka wax ka bedeli kara inuu boosku ku haboon yahan la geeyo si wadanku uu u gaaro hanaan wanaagsan dhibaatooyinka wadanka ka jirana inta badan looga raysto taas ayaa haweenku ka bedeli karaan dalka aadan astaa abshiro gabdhaha haddii ay siyaasadii door ay ka galaan ay kasoo qeyb galaan xsulduubkooda ay ka dhabeeyaan ma u malaynaysaa in fursadihii kale ee nolosha ay beerdareynayaan haddii ay noqon lahayd gurigii ubadkii barbaarintiisii iyo isku xirkii bulshada bismilah ma u malaynayo inay gabadho beer dareenka dhow fursadii guriga iyo iyo siyaasadii in yani guriga ka dayacmayo ka dayacmayo maxaa yeelay gabadhu guriga dhexdiisa waxay ka dhex qabataa shaqooyin tira badan bay ka dhex qabataa waxay xamishaa shaqo ka tira badan shaqo siyaasadda eetaa shaqo ka tira badan bay xamishaa marka siyaasaddu waa wax yaroo iska kooban marka waxaa aaminsana inaysan dayacmaynin hadday tahay hooyo isku filan hadday tahay hooyo aqoon leh hadday tahay hooyo dhiirigelin haysata inaysan dayacmaynin laakiinse hooyo dhiirigelin haysan hadday tahay dayac uu imaanay laakis hadday maamadu ee tahay qof ayadu aqoon leh qof maanaj gareenka dhah gurigeeda iyo saygeeda waxaan aaminsana inaysan ka dayacmaynin
shukri inta badan gabdhaha marka ay rabaan in siyaasaddu ay ka qayb galaan waxaa jira xeendaabiya aan u ogolaanayn fursadaha siyaasadda hadday noqon lahayd dhaqankii dhaqaalihii iyo hogaamiyaashii dhaqanka bulshada marka haddii xeyndaabiyadaas ay ka gudbaan maxay tahay waxa ay bulshada kusoo kordhin karaan gabdhaha waa mahadsantahay cabdiwaaxid horta xeendaabyada gabdha ku xeeran waxaa weeye oday dhaqameedkii oo kaleeto waalidkiio mararka qaar aan siyaasadii la jeclaysaneyn mararkii qaar ee dhankii kaleeto dhaqankii oo kaleeto oo noocyo badan lahoon la jeclaysaneyn laakiin gabadha hadday xayndaabyadaas ka gudubto gabadha markasta waxaa ragaadiya dib u dhac ama niyad jabin oo la yirahdo waxaan ma qaban kartid siyaasad ma geli kartid guriga joog gabadhii iyadoo siyaasadii dhinaca ka haysta dhanka kaletana ilmaheedii bay ku dhaqaysaa guriga hawsha ka jirtood ogtaa subaxii baa canjeera la dubayaa howlaa la qabanaya ilmihii baanaasu nuujinaya hawsha guriga iyo hawsha magaalada hawsha guriga aad u badan marka gabadhu wax badanay soo kordhinaysaa waxay soo kordhinaysaa siyaasadii markay ku biirto oo kaleeto waxay soo kordhinaysaa yacni inaysan gabadhii wax aysan xadin corruption inaysan samaynin inaysan dadkii aysan u kala eexan oo dadkii iskugu mid ay u yihiin in dowlad dowladuna aad iyo aad bayna gabdhuhuna dowladda iyo horumarka iyo nidaamka isbedelka mar walba ay u jecel yihiin dadka iyo dalku inuu u horumaray ugu naxariista mar walba bini'aadanimada gabdhaha ku badan aadaa maasantaha nuuriya wax walba bilow bay leeyihiin gabdhaha marka ay rabaan inay siyaasadda ka qayb galaan sooma haboona in meelaha hoose shaqooyinka ay kasoo bilaabaan marka ay noqoto gobolka mudug oo kale ama degmada gaalkacyo in xilalkii maamulka degmada maamulkii gobolka guddoomiyaashii xaafadaha ay ka mid noqdaan si loo arko hankooda siyaasadeed bismillaah su-aashaas aad i weydiisay kolley haddaa baartay ama aragtay way jiraan gabdho badan oo ka ah xaafadaha guddoomiyaal waxaa jira gabdho badan oo shaqooyin xitaa aan cidi u dooran qabta hadday noqon lahayd nadaafad oo olo-olo nadaafadeed hadday noqon lahayd tabarucaad dad wax loo qabanayo way jiraan gabdho badan oo haya xilal hoose hadday ahaan lahayd agaasimo waxeedyo guddoomiyaal xaafadeed waxyaabahaasoo dhan way yihiin oo wayba kasoo bilaabaan wayna sameeyaan qaarkood inay sii socdaan oo xilal kasii sarreeya qabtaan qaarna meelahooda iska joogaan caqabado haysta awgood marka way jiraan xilal hoose ay kasoo bilaabaan oo ay sameeyaan wayna badan yihiin way jiraan
yurub odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta kale ee dhinaca diinta ma la fariisateen ma u sheegteen hankiina siyaasadeed inta ay awoodda diineed xad idin siinayso
aada iyo aad cabdiwaaxidow deegaankan hadda gobolka mudug khaasatan gaalkacyo doorashooyin badan baa ka dhacay oo u dambeysay tii golaha deegaanka wasaaradda haweenkaoo kaleeto wasiirad ubax aad bay waxay iskugu hawshaqoondada haweenku ay ku leeyihiin sagaal dumaraha laga rabay inay aad uga qayb qaadato inay helaan haddana waxaa caqabad ku noqday odayaasha dhaqanka waxay la fadhiisatay odayaasha dhaqanka annaga doodwadaagyo badan baan u qabanay marar badan badan odayaasha dhaqanka kala hadal odayaasha dhaqanku marka waa caqabada ugu weyn oo hortaagan hablaha sababta ay u hortaagan yihiin waxay tahay waxaysan aaminsanayn raggu waxa uu qaban karo inaysan dumarku qaban karin wax badan oo xataa ay arkeen haween roor moral ah oo lagu tashto oo lagu dayan karo oo wadanka wax ka bedelo jooga haddii xataa tusaale loogu soo qaatay qaarkoodna odayaal wanaagsan way jiraan oo aqbalay oo ragga iyo dumarka ragga tix ee dumarka tixgeliya culimo udiinka oo kaleeto annaga xataa dad sharciga wax ka yaqaan baan nahay oo cilmiga dad jaahilka aaman yihiin oo ragga kaliya ma yaqaanaan diinta waxaa diintu islaamku noo ogashahay annagaaba ogolayn waxaan diintu noo ogolayn xilal ah inaan qabano ra-iisul wasaare ma rabno madaxweyne ku-xigeen ma rabno madaxweyne ma rabno maxkamad sare uma soconno laakiin waxaan u soconnaa wixii sharciga islaamku noo ogolyahay ka siyaasad ahaan in badan baana kala fadhiisanay waxaana moodaa culimo badan inay ogol yihiin dumarku inay ka qayb qaataan siyaasadda marka weli waxaan isleenaha dadku wax badan bay soo fahmayaan haddana caqabada ugu weyn oo haysataa waa odayaasha dhaqanka ee culummada ma aha
abshir haddii fursadaha ee aad ku haminaysaan aada weysaan maxaa idin go-an
waxaa noo go-an inaanan ka istaaginin hankeena siyaasadeed waxaa noo go-an inaan yacni meel gaaban iyo meel dheerba u fuulno sidaan u heli lahayn fursadaheena siyaasadeed waxaa noo go-an in aan maxaa la yirahdaa haweenka ka sameyno abaabul ah in siyaasadda laga qayb qaato waxaa kaleeto noo go-an inaan madaxda dowlad goboleedka galmudug dowladda federaalka ah cod dheer iyo cod gaaban aan ku gaarsiino in yani haweenku siyaasadda ka qayb qaataan hadday tahay mid degmo hadday tahay mid gobol hadday tahay mid federaal marka umaleema hamigeena kasta waxaan rajeynaynaa maalin inuun hamigeena dhaboobaa insha allah
shukri qaybaha bulshada gobolka ma la fadhiisateen ma u sheegteen waxa aad ku haminaysaan inaad noqotaan ama aad rabtaan ha nacam waa u sheegnay gabadhu inay waxaan ku haminayna waxaa weeye gabdhuhu inay meelo sarsare ay gaaraan meel kasta oo diinta islaamka xaqa ah ay yacni ogoshahay waxaan u sheegnaa gabadhu inay wax barato gabadhu inay maxayto siyaasadeeda hoos levelka ugu hooseys kusoo bilowdo kabacdiina darajadeeda kore ay u qaado si ay asaageed iyo gabdhaha adduunka wax ka bedela inay iyaduna deegaankeeda iyo goboladeeda iyo maxayhata federaalba ay wax ka bedesho
weli waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka yurub sidee gabdhuhu isugu wadi karaan ka qaybgalkii siyaasadda iyo dhaqankii guriga
cabdiwaaxidow waa su-aal horta aada u muhiim ah hooyadu qof kasta oo siyaasi haduu rag yahay iyo hadduu dumar yahayba ayadaa soo barbaarisay shaqooyin fara badan baynan ka qabtaan guriga shaqada guriga laga qabto iyo shaqada bulshada loo qabanhayaana waa kala dhac hooyo kasta waxay ku xiran tahay kartida ay leedahay oo ilaahay siiyey marka horeba hooyo waxbaratay oo inta badan hadda soomaaliya hooyooyinku ayagoo guri dhaqaya oo ilmihii tarabiyeynaya oo hooya oo arrimihii qoysku haystaan ayay waxbartaan oo shaqeeyaan juhdi badan iyo dhibaato badan bayna geliyaan taas marka waxay ka dhigan tahay fursaddii ay wax ku soo baratay mid lamida inay uga faa'iideyn doonto bulshada iyadoo gurigeeda dhaqanaysa waana wax fudud in la maanij gareeya oo tii dhaqankuna ma lumayso guriga tii siyaasadda bulshada loo adeegayna ma dhumayso aad baa mahadsan tahay si guud waxaan rabaa maxay tahay fariinta aad sida gaarka ugu diraysaan gabdhaha ee ku haminaya ama xusul duubka ugu jira ka qaybgalka siyaasadda aan ku hormara shukri
fariinta u dirayna waxaa waaye gabdhuhu inaysan qabiil aysan fiirin inay fiiriyaan muslimnimo soomaalinimo inay fiiriyaan inay wax ku heli karaan inaysan qabiil wax micnaa badan usoo kordhinayn maadaama uu wadankeenu xaalado dagaal iyo dhibaatooyin uu la soo daala dhacay uu soo maray haddana waxaa la rabaa inaysan niyadda aysan iska jabin gabdhihii inay hore u socdaan inay dhiggood iyo qayrkood adduunka inay wax la qaybsadaan hadduu ilaa yaraada
waxaan aniga gabdhaha ku wacyi u sheegi lahaa gabdho ma jirto cid idinka idin dagaalamaysa keliya waxaa lainkaga baahan yahay inaa waxbarataan adduunku sidaan siima ahaanayo adduunku waa arkaysaan hadda wuu isbedelaya isbedel badan baa dhacay waxaa imaan doonta oo haddaba xitaa marar socota in la isku xiro qofka xilka qabanaya inuu shahaado heer shahaado haysto noocay doonta ha noqoto marka inay waxbartaan diinta iyo maadigaba ay ka bartaan inaysan cidna isku hadlaynin oo xitaa haddii aabeed siyaasi yahay aysan isku hadlaynin oo iyadu ay irid walba garaacdo oo iyadu ay isku daydo siday wax ku heli lahayd maanta haddaa ku fashilanto ama aa weyso xilka xil aa u baahan tahay oo qof intaa u tagto aa ka weyso ha niyad jabin beri waxaa u tagtaa midkan kale sidaa ku heli lahayd raadi noqo qof ad adag oo mar kasta sameeya inuu isagu si wax ku heli lahaa cidna nooma maqna ceelna nooma qodna
gabdhaha soomaaliyeed waxaan fariin u diri lahaa gabar walba oo soomaaliyeed hamigeeda inay gelisay siyaasaddu siyaasaddu ma ahan yacni meel dhibaata ka jirto siyaasaddu waa qeyb shaqada ka mid ah waxay isugu jiraa siyaasaddu bulshadiina waad u shaqaynaysaa adna faa'iida ka helaysaa marka gabar walba soomaaliyeed meel ay joogto waxaan ku baraarujinayaa in in hankeeda iyo ujeedooyinkeeda ay ku darto siday siyaasadda uga qayb qaadan lahayd isbedelna wuu imaanaya insha allah oday iyo waxaasna waa laga maarmayaa wadanku isbedelo badan baa ku imaanaya marka haweenka soomaaliyed ee gabdhaha soomaaliyed waxaan ku codsanayaa in siyaasadda ka qayb qaataan een, wadankan afar sano ka bacdi qofii cod buu qaadanayaa jagooyinka intooda muhiimsan annagaa qaadanayna een, maantana waxaan rabnaa in- inaan kufno oo dhacno oo istaagno oo kufno berina qofii cod markay noqoto wabilahi towfiiq annaga xeerarka o dhan inta muhiimkan qaadan doona insha allah
Een, gabdhaha waxaan leeyahay horta fariinta ugu dambeysa oo u dirhayaa waxay tahay kow gabadhii soo hamisa inay siyaasad soo gasho inaan hankeedu jebinin sababtoo ah waxaa ku gadaaban caqabado badan oo u horeeya oda dhaqameedka oo gacanta ugu jiro fursadaha dalka oo wax lagu soo doortaa marka horeeto maadaama qabaa'il ay ka yimaadaan marka waxaan leeyahay gabadhii maanta intay fursad soo doontay ku guuldaraysatay maada guuldaraysan qof kastoo guuldaraystaana aakirka waa guulaystaa fariinta aan u dirhayaa waxay tahay wadanka isbedel baa ka dhacaya qof iyo cod baa la gaari doonaa qof kastaana hamigiisa siyaasadeed uu heli doonaa marka waxaan leeyahay fariinteeda ugu dambeysa gabdhaha siyaasadda ku dhex jira ama hadda kabacdi haminaya inaysan niyad jab wax la yirahdaa aysan muujin maanta hadday waayaan biri inay soo tartamaan hadday saa dambe waayaan saakoon inay soo tartamaan sanadkan hadday waayaan sanadka bacdi inay soo tartamaan waana mahadsantiin fowaaye aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen yurub cabdulqaadir sheekh cali isuduwaha wasaaradda haweenka gobolka mudug dowlad goboleedka galmudug shukri cabdulaahi xaashi madaxa wacyigelinta maamulka gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug abshira cali geedi iyo nuuriya cabdi cawaale dhammaan waxa ay marti iigu ahayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e-da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid macalin isxaaqa ayaana barnaamijka idinla socodsiinayey intaynu barnaamij midkaa la mida mar kale isaga maqli doonno waxaannu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursad
aan ku bilowne kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa caawa la ciyaarayaa haddii aan ku hormarno horyaalka ingiriiska kulamada maanta iyo caawa dhacaya ayaa waxaa ka mid ah kuwa u dhexeeya kooxaha braton albion iyo liverpool kooxda liverpool oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka premier leaga oo xil ciyaareedkii lasoo dhaafay ay ku guulaysteen ayaa u martinaysa kooxda kale ee braton albion manchester cityna waxa ay garoonkeeda ku soo dhoweyn doontaa kooxda banley everton iyo leadis united ayaa isku aadan halka westbrom albion ay iyagana garoonkooda ku martisoori doonaan kooxda shevel united kooxda tottenham ee kubadda cagta ayaa hogaaminaysa horyaalka premier leaga oo la ciyaaray sagaal kulan waxaana ku soo xigta kooxda liverpool oo isku dhibco yihiin balse tottenham ayaa farqiga goolasha ku hogaaminaysa labadan kooxood ayaa urursaday min labaatan dhibcood tottenham ayaa haysata qaar ka mida ciyaartoyda ugu wanaagsan ee ka ciyaara horyaalka premier leaga iyagoo sidoo kale ciyaartoyda u fadhidana aysan ka dhicin kuwa cayaaraya chelsea oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxa ay leedahay siddeed iyo toban dhibcood waxaana ku soo xigta kooxda leicester city oo haysata siddeed iyo toban dhibcood laakiin kooxda chelsea ayaa farqiga goolasha kaalinta saddexaad ugu jirta horyaalka talyaaniga ee seyre-aagana kulamo ka tirsan ayaa caawa la ciyaarayaa kooxda sosolo ayaa soo dhoweyn doonta kooxda inter milan banaveto iyo juventus ayaa fooda isgelin doona iyadoo lagu ciyaarayo garoonka kooxda banaveto kooxda atlanta oo liverpool dhegta dhiigga usoo dartay toddobaadkan kulankii ka tirsanaa uefa champions league ee isaga horyimaadeen ayaa martigelin doonta kooxda kale ee hallas verona horyaalka talyaaniga ee seraaga oo la ciyaaray ilaa iyo siddeed ciyaarood ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda ac milan ee kubadda cagta oo iyada aan marna laga badinin inkastoo laba barbaro ay gashay ac milan oo ku bilaabatay hannaan ciyaareed oo wanaagsan ayaa sidan oo kale waxaa ugu dambeysay sanadkii laba kun iyo koob iyo tobankii xilligaas oo horyaalka ay ku guulaysteen kooxda ac milan oo uu hogaamiyo zalatan ibrahimovich oo isagana carcar horleh la soo baxay ayaa waxa ay doonayaan in sanadkan ay ka madoobeeyaan kooxda yuventus oo horyaalkaasi iska yeelatay sannadihii lasoo dhaafay kooxda sisolo iyadana ciyaartay siddeed ciyaarood ayaa kaalinta labaad ku jirta waxaana ay leeyihiin siddeed iyo toban dhibcood roomo oo kaalinta saddexaad soo ordaysana waxa ay leedahay toddobiyo toban dhibcood halka kooxdii weyneed ee yuventusna ay kaalinta shanaad kula jirto shan iyo toban dhibcood horyaalka la liiga ee kubadda cagtana kulan ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda real villadolid ayaa waxa ay barbaro hal iyo hal isla dhaaf waayeen kooxda kale ee levante kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalkaasi ayaa galabta iyo caawa la ciyaaraya kooxda lilja ayaa waxay soo dhoweyn doontaa kooxda gadiis valensiana waxa ay la ciyaari doontaa kooxda atletico madrid haweska iyo sevilla ayaa isku aadan halka kooxda difaacanaysa ee real madrid xilli dambe oo caawa ah ay martigelin doonto kooxda kale ee deportivo alves horyaalka la liga ayaa waxaa saddex iyo labaatan dhibcood ku hogaaminaysa kooxda real sociedad oo ciyaartay toban kulan taas oo kaalinta koowaad ku jirta atlantico madrid oo siddeed ciyaarood ciyaarta ayaa kusoo xigta oo haysata labaatan dhibcood villareal ayaa kaalinta saddexaad ku jirta oo toban ciyaarood ciyaartay oo haysata sagaal iyo toban dhibcood kooxda difaacanaysa horyaalka la liga ee real madrid oo ciyaartay sagaal kulan ayaa iyadana ku jirta kaalinta afraad ee kala horreynta horyaalka la liga waxaana ay urursadeen toddobiyo toban dhibcood kooxdii weyneed ee barcelona oo sanadkan uu xaalka ku xun yahay ayaa soo ordaysa kaalinta saddex iyo tobnaad iyagoo ciyaaray siddeed kulan waxayna urursadeen koob iyo toban dhibcood dhegaystayaal wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa markaan dhegaystayaal kusoo dhawaada heestan
degeystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxay halkan si wada jiraydii kala socodsiinayeen jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud jirwa tan iyo tun idaacadan idaacad nabimada isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo